golaha senatka ee gobolka oregon ee dalkan mareykanka waxaa markii ugu horeysay taariikhda loo dhaariyey inuu xubin ka noqdo nin soomaali ah oo lagu magacaabo kayse jaamac oo ka shaqeyn jiray arimaha jaaliyadaha soogolootiga ah eeayuu dadka laga tirada badan yahay kayse jaamac oo hore ugu tartamay xilkan golaha duqowda ee gobolka oregon ayaa waxaa la tartamaysay shemiya fagan oo xiligaasi ku badisay kursiga balse haatan qaadatay shaqo kale oo ah xogayaha ama diiwaanhayaha gobolka oregon kayse ayaa muddo dheer kasoo shaqeynayay howlaha jaaliyadda soomaalida ee gobolkaasi saare cabdi axmed ayaa kula xidhiirtay khadka telefoonka waxayna ugu horeyn weydiisay waxa uu uga dhigan yahay xilkan marka ugu horeysay shaqadeeda waxaan ka bilaabay markaan soo galay gobolkan oregon iyo maraykankan soo galay waxaan ka bilaabay inaan la shaqeeyo shacabka soomaaliyeed ee khaasatan caruurta iskuuladooda inaan case manager isu noqdo familiyada oo ahayd maaragtay howl aad iyo aad u culus oo ahayd inaan maaragtay dadka soomaaliyeed soo haajiray inaan kala shaqeyno khaasatan xagga waxbarashada haddii aad dhalinyarada la shaqeynayso waxbarashada kala shaqeynaysana muhiimadu waxay tahay inaku soomaalida haddayna dad qoys bay nahay marka qoyskii arrimihiisa oo dhan inaad ka shaqeysa weeyaan hadday noqon lahayd arrimaha guryaha hadday noqon lahayd arrimaha immigrationka hadday noqon lahayd arrimaha caafimaadka wax walba oo qoysku u baahan yahin inaad kala shaqeyso waayo ilmihii iyo qoyskii ma kala saari karaysa marka walaala hawsheed halkaasaan ka bilaabay markii dambena waxaan bilaabay hay-ad xuquuqan insaaniya oo u dooda arrimaha dadka soo haajiray iyo khaasatan guud ahaan dadka laga tirada badan yahay gobolkan oregon degan iyo iyo nationalkaba ama guud ahaan maraykankan oo dhan inaan isu keeno dadka qurumahooda kala midabkooda iyo diintooda iyo culturekooda kala duwan yahin si ay dan guud uga wada shaqaystaan arrimahooda taa hay-addaasaan bilaabay oan madax ka ahaa iyo inaan la shaqeeyo markaa activist aan noqdo aan lala shaqeeyo dadka xidhiirka laleh hadday noqon lahayd xagga arrimaha laborka ama shaqaalaha hay-adaha u dooda ama dadka lasoo doortay ama elected officialska ah arrimahaas oo dhan inaan xiriir la sameyno marka muddo badan labaatan sano labiyo labaatan sanadood baan kusoo jiray markii dambena waxaan goostay inaan kamid noqdo intii aan noqon lahaa anigu inaan dadka baryayo in sharciga la dejiyo saxda ah dadka caawinaya inaan anigu sameynaan kamid noqdo in dad sharci dejiyayaasha gobolka oregon oo aan sanadka aan u tartamo
waa tahay keese jaamac waxaad noqonaysaa qofkii ugu horreeyey oo soomaali ah oo muslim ah oo ku biira sanadka gobolkaasi oregon marka soo galooti ah dabcan kasoo bilaabay hoosta hoose in dadka uu u adeego maantana sanadka ayaad ka mid noqoto sharci dejiyaasha ayaa laguna dhaariyey bal marka maxay kaaga dhigan tahay adiga arrintaas walaal arrintani arrin taariikhiya weeyaan muhiimaduna waxay tahay waxa weeyaan shacabka soomaaliyeed sidiisaba waxaan nahay dad haddii ay isu tagaan anigu halka waxaan u jooga aan ku ibi waxa weeyaan taageerada aan ka haysto iyo iyo maaragtay caawimada aan ka haysto shacabka soomaaliyeed ee aan iskarab taagnay aan wada shaqeynayna muddadaas oo dhan marka waxay muhiimadiisu tahay in haddii aynu isu tagno oo aynu wada shaqeyno oo aynu dinaheena ka maaragtay ka wada shaqeyno inaynu meel kasta gaari karayn marka waa arrin u taala maaragtay tusaysa haddii khaasatan dhalinyaradeenna soo koraysa iyo dadkeena halkan deganba meel kasta ay joogaan dunida ama soo hajiray ama waddankiiba ha joogaanba inay tahay muhiimadu tahay in la wada shaqeeyo oo dinaheena haddii guud laga wada shaqeeyo in meel la gaari karayn marka maanta farxaddaas weeyaan muhiimadeeduna taas ay tahay in maaragtay haddii aynu wada shaqeyno inaynu meel kasta gaari karno dunida taasaana maarata aniga farhadiyi ah keese dabcan kursigan adiga haatan aad ku fadhiisatay qof ayaa kaaga horreeyey oo kusoo fadhiyay muddo bal waxaad iga warantaa sida ay ku timid in lagu magacaabo xilkan maxaase lagugu xushay gabadhii aniga iga horreysay ee kursigan ku fadhiday gabadh aan wada tartanay bay ahayd laba sannadood baan aan cadarnay cararnay oo aniga iyada iyo odayg nin isaguna kursiga ku fadhiyay marka oo senator ahaa saddexdaaasaan wada cararnay marka marka gabadha naga guulaysatay oo guusha gaadhay markii gabadhii markii guusha gaadhay laba sannadood bay hawsha waday kabacdina waxay u carartay inay noqoto maxaan ku raday kursi kale u cararto oo ka sarreeya kursigan aan ku fadhin sanadka marka kursiga u banaanaaday afar qof oo kale saddex qof oo kale aniga ayaa u tartanay inaan maaragtay kursigii gabadhii bedelno aniguna markaa marka waxay strategigayga ama maxay ahayd inaan dantaydu waxay ahayd maadaama aan taariikh badan ku leeyahay oregon dadka la soo shaqeeyey iyo inaan xidhir la leeyahay dadka hay-adaha shaqaalaha dadka soo electral officialska ama lasoo doortay ama meel kasta ama guddi dowladda hooseed kaa noqoto ama ama governor kaa noqoto ama dadka lasoo doortay inaan xiriir badan baan lahayn marka in dadkii xiriirkii uu shaqeeyey marka muhiimad waxay tahay dadka in qof lala shaqayn karayo inaad tahay oo lalaao dadka ay xiriir la yeeran karayaan shacabkeena soomaaliyeed waxaana guud ahaan dad furfuran oo oo soo dhaweeya dadka waayo markii guryaha dadku soo dhaweyno inaga soomaalida haddii qof inoo yimaado waxa ugu horeyana sameynaa waxa weeyaan shaah iyo buskus baynu keennaa inta intaynaan odhan maxaan ku dhahday maxaad doonaysaa arrimahaasina arrimo ku cusub weeyaan dadka maraykankaa marka waxa weeyaan xiriirka aan la sameeyey wada shaqaynta aan la sameeyey dadka maaragtay lasoo doortay ama dadka madaxda ka gobolka ayaa ahayd inaan saa dhaqankaygii soomaaliyeed ee soo dhaweynta ku fiicnaa inaan aan tusay taasoo noqotay inaan xidhiir fiican yeelano laakiin muhiimadda waxay tahay inaan kasoo shaqaynayay muddo labaatan sanadooda inaan kasoo shaqaynayay arrimaha xuquuqul insaanka iyo inaan dadka laga soo laga badan yahay iyo racially ama ama midab ahaan laga badan yahay iyo dadka soo haajirayba danahooda inaan inaan ka shaqeeyo iyo waliba khaasatan waxaan ku biirnay markii dambe xataa dadka caddaanka ah ee ee miyiga degan gobolka maraykanka degan inaan u tagno aan ku naano idinka labskiina danihiina ayaanu eegaynaa waana eegaya anigu khaasatan kala shaqeeyo danahooda marka waxa weeyaan isu tagaasoo kale iyo maxaan ku rahay dadka sida loo caawinayo laysu keenayo iyo xiriirka naga dhexeeya dadka ayaa labaatan sannadood soo socday saas aniga laygu doortay oo dadka kale laygaga doortay kaasi waxa uu ahaa kayse jaamaco ka mid noqonaya aqalka sanadka gobolka oregon oo u waramayey saare cabdi axmed